wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa haatan ku sugan dalka libiya kaasi oo u kuurgelaya xaaladda soomaalida ee dalkaasi ku go-doonsan wafdigaasi waxaa ka mid a madaxa hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha axmed daahir cabdikariin nuur waryaheena haddaba haaruun macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu waramay waa markii ugu horreysay ee sidaas burburku u dhacay ama soomaaliya ay libiya iyo khadadkaasi dhinacaas ugu soo gudbaysay saraakiil ka tirsan dowladda ay timaado intana awalba safiir laguma lahayna jarko afeq baa jooga oo runtii rag dadaal badan iyo tininka kaalmada oo meesha jooga ay tahay marka bal inaan hal hal ilaa labaatamayo sodomayo qof oo dadka dhibku galay aan la sheekaysano oo xoogta helna ayagii laftigooda gacanta koobaada waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxay ahayd in hay-adaha arrintan gacanta naga siinaya oo la diyaara kun iyo laba kun iyo saddex kun qof kastoo soomaaliya ee noqonaya waa i o m ta iyo u n h r k inaan la kulanno keli keli annaga iyo ayaguna wada kulanno ayadana waanu samaynay waa midda saddexaad ee dadka dad yar baa xaafadaha iyo magaalooyinka jooga ee dadka intooda badan magafayaal baa haysta looma laha aragti iyo meel la gaari kara maaha laakiin qaybta kale oo labaad oo majoritiga waa dadka xeryaha dowladdu maamusho ku jira inaan dowladda libiya authoritigooda aragno ayagiina waan aragnay oo u qaybsanayaasha arrimaha carabta iyo arrimaha africa oo arrintu aad u khusayso yaan maanta aragnay marka qiimaynta xaaladda iyo cidda ay ku xiran tahay inay dadkan nagu gacansiiso sidaan u celin lahayd inaan la kulanno isku xirno qaab wada shaqayn oo nidaamsan oo structure leh oo ilaa maanta ninka madaxda u ahaa i o m ta libiya aanu safaaradda wada tagnay xafiis aan ka abuurno dad ka mid ah hay-adooda uu meeshan saldhiga keeno dadkeena laftigooda loogu tababaro meel qofku inta yimaado informationka ku heli karo lagu diiwaangelin karo lagala xiriiri karo dowladda libiya sidaasna inay baxaan lagu saacidi karo qaybta kaleeta oo aan u nimid waa isku xirka maaha hay-aduhu kuwaan kaliyahay kuwa soomaaliya kuwa soomaaliya sidaas bay xiriirka qayb uga yihiin qof kastoo laabta lixdii bilood oo soo socota baxaa la siin karaa sida dhadhaab dadka ka yimaada ama kuwa ka yimaada libiya i mean yemen ka yimaada ayagana isku xirnaanta hay-adaha i o m t u n h r ka ee inta iyo kuwa soomaaliya isku xirkaas baa runtii iyo xog noqoshadaas baa muhiimadda koowaad ahay
waaye su-aasha la isweydiin karoo dad badan isweydiinayaan waxa weeyaan dadka soomaalida ee libiya tahriibka ku imanaya ee doonaya inay meelo kale uga sii gudbaan rajaday u soo ordayaan iyo duruufta ka jirta maxaad ku soo aragteen meesha
waaya dhowr qaybood oo midda u horeysa aan caqliga bini aadamku ogolayn ayaa horta mixnad u ah maxay tahay war qofkan soomaaliya intuu kasoo baxaya ethoobiya soo maraya suudaan soo maraya libiya dhexdeeda soo maraya inuu nolol inta kusoo gaaraya lama hubo hadduu soo gaarana saddex jeer ayadoo sidii xoolihii la kala iibsaday la jir dilay caafimaadkiisii nafaqadiisii iyo sharaftiisii dhammaatay ayuu horta inta imaanaya waa qodobka u horreeya oo waa jidka qodobka labaad yurub go-aan bay gaartay niman caloosho shaqaystayaal ah oo qaybihii immigrationka la shaqeynayo coast guard sharciyada looga dhigay laakiin kambaniyaal ah ayaa laga howlgeliyay waa la xiray badii cidina umay gudbi karto waa qofkii taga intiisa badan ama waa ku dhimanaya ama xuduudaaba laga qabanaya waa qodobka labaad qodobka saddexaad oo yar oo optionka ah wuxuu yahay niger baa waxaa laga furay xerooyin u n h r ku ay maamusho oo dadkii loo arko inay isdiiwaan geliyeen oo markii ay bixi lahaayeen la qabto oo weliba soomaalidu ilaa lix waddan keliya waaye ay ka mid tahay ayaa loo gudbinayaa xeradaasi qorshahooda dhan waxaa suurtagala afartan iyo dhowr kun baa hadda qaabkaas ku jira kun qiyaastii two percentage wax ka yar ayaa laga yaabaa sanadkiiba inay yurub u gudbiyaan inta ka horeysa waxay abid ahaan doonaan xoolo ku xiran niger oo meeshaas kaam kale lagu sii hayo marka intana kuma noolo faamilyadoodiiba ama biil iyo dadkii soo dirayaan oo maalin walbaaba magefa haysta oo inkaar qaba oo wax caqligu ogolyahay wuxuu ku samaynaya aan aan la garan karin meel kale oo usii gudbayana ma jiro iyo shaqo iyo camal iyo waxbarasho ee dadku waxa waaye waa dad dhintay sharaf iyo nololba dadka marka dhibaatadaa soo maray oo noloshoodu halista ku sugan tahay maxaa ku kalifay haddana qaarkood inay dhaxaan ma laabanayno
arrinta ugu muhiimsan horta waxay tahay waxa yaab leh tira ahaan dhowr iyo toban qof baa hadda rajaynaynaa asbuucan dhammaadkiisa inaan celinno ma hordhacaye markaan geyno ilaahay idankiisa ayaan ogaan doonaa si ay bal furo u noqoto laakiin markaan hal hal u waraysanay qofkani hadduu dumar yahayna de sidii ay uga soo tagtayba ma aha oo dhimashay ka xigtaa inay dadkeedii ehelkeedii kuwa noqoto markay dariiqay soo martay iyo dhibaatada lasoo gudboonaatay la arko hadduu nin raga yahayna horta intooda badan boqol kiiba sagaashan waaba ama sagaashan iyo sagaal waxaan dhihi karaa waa dhalinyaro waa dad xoogan waa dhalinyaro ah ee qoysas iyo ilmo hal qoys oo laga yaabo inay beri dambena raacaan ayaa suurtagala wax wax waa dad yar dadka ahayna wax uurle ama wax meeshan ku dhalay oo iska kooban maana dadkoodiiba waxay ku leeyihiin soo khasaarinay labaatan kun sideed iyo toban kun toban kun baa igu baxay weji aan la hortaga maba haysto marka horena way soo dhuunteen marka niyadiibaa traumatized wax la yidhaahdo way waxay u baahan yihiin counseling waxa la yidhahdo wacyigelin maskax ka dhaqid waanin war dadkii inay noolaadaan oo ehelkoodii ku noqoteen oo hooye aabba ku arkaan ayaa uga daran tobanka iyo labaatanka kun oo ka khasaarta haddaad tiraahdeed weli maskaxdiisu ma qabo waa qodob qodobka labaad been bay u sheegeen kuwii kaleeto oo gudbay oo calafkooda nasiibkoodu galay waxaa u muuqata talyaaniga oo waxaa la leeyahay anugu shalaan imid doon kalaa timid rajo aan imaanayn oo laga taxadiray yurub ka tabaabshaysatay ayay usii muuqdaan marka cuqdadaa nafsiyan ah oo qofku dhibkii iyo wuxuu ula soo tegay uusan la noqon karin iyo rajadaas beenta ah ee qofkii weli usoo muuqata nin xanuunsan oo lugihiisu gariirayaan wilyar oo gariirayaan oo oo sida jirkiisii dhammaaday ayaa wuxuusan ku dhiiran karin inuu yidhaahdo haddaan idhaahno war waa lagu saacidaya oo shaqaa lagu abuuraya dhibaata soomaaliya baa ka jirtee tan midka dhaantaa lagu samaynaya inuu yidhaahdo haye diyaar baan ahay insha allah buu ku leeyahay ama waa arki doonaa
waa garta marka waxaad wax yar iiga warantaa gabdhaha intaad idinku xaqiijiseen gabdhaha la haysto intay leegyihiin meelaha lagu haysto kuwa la faraxumeeyey hadday jiraan
anigu waxaan dhihi lahaa qof soomaali ah oo ay arrinta libiya dhibka lagu hayo moog inuu yar yahay lix kun oo qof inta qoys iyo inta gobol ay ka kala yimaadeen waa la garan karaa waa inta badan soomaaliya waa dadkii waxbarashada ka baxay waa dadkii lacag heli karay waa dadkii hal boos waalidkood lahaayeen oo halkii boos u ibaabay u iibiyey marka rag iyo dumarba mid loo aabayeelay ma jirto qof tiradooda hayay ma jirto qiyaasta lix kun ee lagu qiyaasay oo saddex kun iyo dhowr boqol afar kun ku dhowaad ay ganaha madgafayaasha ku xiran yihiin qofna uma tegi kara inay soo goostaan ama lacagtaas la kala iibsado laba jeer iyo saddex jeer ma shalay gabar aan la kulnay sideed iyo toban kun ayay saddex jeer ku kala iibsadeen magafayaal haddana intay joogtaa marka rag iyo dumar buu iskugu jiraan tiradooda cabsida kala anagu ma hayno dadka hadda safiirka ayagaa berri naga haraya insha allahu oo santarada aadayaan annagana kuwaanaan lasii gudbaynaa oo usoo hormarayna aniga special employga kaamka saraakiisha niman saraakiilayna u xiriiriyeen kaamamkii in la tago oo meelaha dadku ku xidhaysa in la tago oo xooga dhab laga haray arrintani arrin bilow ah oo tallaabo ilaahay idankiisa in alla nagu guuleeyo ee dadkeena oon dowladda usoo gurmanto runtiina beentu ma ma aha saxe madaxweynaha oo amar uga soo bixiyey safiirka marka hore ilaa ilaa dadkaa loo gurmado ayaa initiativeka ka yeeday marka bal hadda iyo wixii ka dambeeya isfahamkan dowladda libiya hay-adahan labada ah oo oo gacanta arrinta naga siinaya saraakiisha arrinta u kala xil saaran special offiga arrimaha migrationka iyo iyo ilmaha iyo aniga oo hay-ada qaxootiga ah iskaashigeenaas waa bilow kuma dhammaanaysa maanta iyo berri tirada wixii aan heli karno gacan dul ku hayso unbaan ogaan doonaa marka aan wakti gelino oo system samayno wixii kalena haddana si bay qabaan waxaan rajeynaa ilahay inta kasoo badbaadiyo inay marka meelaha yimaadaan aan gargaarno aada baad u mahadsantaha xunaar